سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وب إصلاح المنازل guryaha hagaajintooda la hagaajiyo bal dee kolley tadaawulkoodii iyo qorxinteedii iyo dhalaalaalinteedii looma jeede laakiin sida kale dee si loogu intifaaca in loo hagaajiya bal wixii kuba yimi ayuu baabkiisii yahay bale ahar baa inoo soo socda hadhowna axaadiis kale a baababka dambe ama meelaha kale aan ku arki doonaayo xadaثna cabdاللahi بn yuسufa qaala xadaثna laysu qaala xadaثna bnu cajlaana can zayd bn aslama can abihi qaala anahu qaal sanadku waa dad aynu hore usoo araragnay wuxuu yihi markaa aslam mowla cumar bn الkhadaab kaana cumaru cumar wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahaa cala lmimbari mimbarka korkiisa isagoo ku sugan yaa ayuha nnaasu dadow aslixuu hagaajiya calaykum korkiina mahaawiya ku meelaha aad degan tihiin haddee meelihii aad degan tihiin ka dhiga meelo u suubanaya in la galo oo hagaajiya taas buu yidhi kollay dee manaasishoodna waqtigaa shay iska aada isaga caadiya iska mutawaadicay ahayd intii ay dee mutawaadicayd isaguba tadaawulkiiyo waxyaalaha kulamuu talinahayne ayuu leeyahay iskaba hagaajiyo dhici karta inay isaga badnayd laamaha nakhiisha iyo sarab iyo waxyaalahaba buyuudooda ay isaga badnayd dee kaka yar sarreeyaana lebid mid ku samaysan jira uu ahaa mathaawiya kumna jamcu mathwan weeye almathwa almanzil oo mathwa ayaa mathaawi lagu jamciyey oo meelihii aad deganaydeen wa akhiifuu cabsi geliya haadihi ljinaana jinaantan waa noocyadan xayaadka ama masaska ah ee aqaladaa ku arkaysaan cabsigeliya qabla an tukhiifakum intaanay iyadu idin cabsigelin ka cabsiya oo dee layn allaysaan iyo waxyaalaha caynkaasa aydaan eegan taa ku cabsigeliya intaanay dee haddaa ka tagtaan oo faraaq ka qaadaan ididiba halis bay idin inay idin qaniinto taas bay halis a u tihiine markaanay idinka idin cabsigelin aragtidoodan iyo dee meeshan muuqashadan ay idin muuqanaysa aljinaan kolley jamcu jaanin weeye jaanna de waa alxaya sagiira yidhi ama waa maska dhuuban ee taasaan masaska waaweyn ahayn kaas baa jaan lagu magacaabaa alraqiiqata alkhafiifa ama asagiiraba qur-aankana dee nebi muuse ushiisii oo kale walow meelo qaarkood kaannahaa sucbaanun cadiimun kaannahaa jaanun oo xagga marka la eega malaa socada xarakada xaggan kalena dakhaamada ahayd kaannahaa sucbaanun cadiimune qabla an tukhiifakum intaanay idinka idin cabsi gelin weeye oo waxa weeye macnuhu waxaa ku xambaartaa adee ka dhigtaan mid idinka cabsanayso markay arka ay aragto ama jinaantaasi idinkoo laynayo on dayn ahayn way cabsan way baqan oo meeshiina way kaba carari laakiin haddii ay idin aragto idinkoo dee faraag ka qaaday aqaladiina iskaba dhex joogto oona idinkaba cararahaynba markay idin muuqato dee idinka dee noqonaysa kuwa cabsanaya idinkay noqonayaanoo ha noqoto mid idinka idinka cabsanaysa laaya ayuu leeyahay fa innahu shaniya lan yabdua ma muuqanayo lakum idinka muslimuuha waa noocan ama dee wixii isyada isu soo ekeysiinaya jinkaba kuwada muslimkii xaaladaa idinku cabsigelinayaan idinkuma muuqanayaan wainna anagu wallaahi baan ku dhaartee maa saalamnaahunna xayaadkaa iyo waa noocan weeye hawaamtaa dee ah masaskiiyo abeesooyinkiiyo sumta leh dadkana waxyeela lamaanaan heshiin munda caadayn caadaynaahunna laga bilaabo waqtigan la colownay oo ujeeddadu dee cadaawo qadiima jirto jibili oo dabiica dadkuna la col weeyo waa kuwan dee laynaya iyaduna la col weeyaan oo hadday dee fursadaa helaan waa kuwan qaniinaya markaas dilayaba haddaba waqtigii dabiica cadaawadaa dee jibiliga ee dabiicadii jibiligii ayna dhex martay laga bilaabo meel lagu heshiiyey oo ay noqoto in la isbadbaadinayo lagu heshiiyey taasi ma jirto mlamaanaan heshiin buu le bal si aan sheegayo ama dee inoo muuqato ahar cumar ibn اlkhadaab laga wariyey weeye kale waana aharkii boqol iyo lixaad marka la eego kitaabka intii aan soo haynay waa qeybta aan soo marnay jumlada ugu dambaysa ee maa saalamnahunna mundu caaday caadaynaahunna jumladaa dambe oo lafdi axmed baa umaa saalamnaahunna mundu xaarabnaahunna man taraka shay-an khashyata alqawadi falaysa mina kolley lafdi abi daa-uud oo bal isaguna ayn waxyaalaha kuba dhowo way jireen intaa dambe marfuucba weeyaan oo xadiis bay kuba timi marfuuca oo weliba arrinta ayd ruuxa ka cabsanaya isla haddaad disho hadhow dee kuwii kale iyada amsaasheedii ahaway ayaa iyaga u aaraya ayaa ku cuni doona ama ku dili doona taasoo kale kaasi annaga naga mid maaha ujeeddada ruuxu dee sari iyo ka uga yimaado masaskan iyo abeesooyinkan iyo inuu ka baqdo maaha ee waa waxa mu'diga ah ee wax dhibaye wax laynaya dee in laba dilo weeyo bal intaa dambe marfuucaan bay ku soo arortay intan hore ayaa imaka mawquufa maxalushaahidka horta waa aslixuu calaykum masaawiyakum intaa weeye intaasaa baabkuu baabaysnaa ama jinaantan oo kale hadalka cumar sida dee imaka daahirka uu ku yahay ama sariixaba uu ku yahay weliba cibaaradiisan dambe tacliilka markan eegno fa innahu lan yabduwa lakum muslimuuhaa waxyaalaha guryaha laguba arkayo yadii inaan la dayn ee aan laba dilo taas baa hadalkiisu yahay n kuwada muslimkiina dee waa kuwa mudiyan waxa muuqanaya ama waa kuwa aan muslim ahayn kuwa dadkii ka cabsi gelinaya meelihii uguba imanaya muuqanaya taas baa kuba sugan kolle axaadiis kala duwanna waxay kuba timi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh kuwaasiin cawaamirtae dee guryaha lagu arko inuu amray inaan lagu degdegin dilkoodee la ogeysiye iidaan lalaba yimaado waa taxriij iyo tadiiq ama dee ogeysiin oo la yidhaaho dee waxa weeyaan hanoo muuqanin nagaba tag marka weliba dee lafdi xadiid saddex buu kuba yimi ama saddex shaha ku xambaarin ama saddex goor ay isku xigteen marka haddii dee si ay kuba tagaanna khalaas way tegeen hadday ku tegi waayaanna dee markaa dambe ha la dilooba axaadiidiisaa barhkooda waxaa kuba yimi inuu madiine ku sugan yahay jin islaamay jin islaamay dee iyaguna kolkol waxyaalahan ay isu soo ekeysiiyaan markaa inaan lagu degdegin in la dilo horta bal iidaankaas lalaba yimaadiyo iclaamkaa dee ah waxa weeyaan dee iyadoo dee la markaa cahdi ama dee la leeyahay annaga hanoo muuqanina naga tegaya waxyaalo siqabal barhkood haba soo naqliyeen waxaa saxiixa muslim kuba sugnayd iyadoo waxa weeye kolley saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi ka mid ah abu saciid baa warinayay iyadoo gurigiisa uu kuba tukanayo guryahooduna dee laamaha nakhisha sida saraftii oo kale guryaha laga sameeyo ama bal mala caraajintii iyo waxaasoo caleenteed iskaood meesha ay saqafiya ugaba dhigeen baa nin la joogay sanqadh iyo xaraku ka maqlay oo markaasuu arku kuba kacay inuu dilo uu fadhiisiiyey markaasaa deeto wuxuu u tilmaamay guri ku dhowaayo uhi gurigaa ma arkaysa hayo markaasuu sheegay markii khandaqa la qodayey nin dhalinyaro iyaga kaba mid ahaa oo caroos ahaa markaas inuu dee godkiina shaqadiina waa ku jira haddana waa nin caroosa markaas ahaaye kolba rasuulka ilaahay buu idan ka dalba dee inuu bal gurigiisii ku laabmo iyo haweenaydii arooska ahayd uu kuba laabmo rasuulkuna waa fasaxaya laakiin maalin buu wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay bal dee yahuudna markaa reer bani qurayda ay cahdigii buriyeen bal iyagaan kaagaba baqanaya hubkaaga qaado ujeeddadu silaaxaaga ha ka tegin warankiisi iyo wixiisii markuu gurigii yimi ku soo dhawaado arkay haweenaydiisii oo dabadda taagan kadinka adigu labada fardadood lexdooda taagan dabadumay soo wada bixin isagiina dee waa ninkaasi hinaasaaba galay malaayo warankiisii wuu soo rogtayba leeyahy maxaa meesha taagayba ujeeddadu waa kaa halkan say dee halkan usoo joogsataa markaasay tiri war warankaaga la laabanoo baleeg waxay soo saaro uu soo noqday uu soo dhaafay furaashkii oo dee adigu uu isku duuduubay masamaaba isabaan kaa cabrin laftigoo dee inta badan laf laba laftigo kaba dhexeeya kolkol laba isticmaala waa nooc jinsi uu isku duuduubay mid rooni ay isku duuduubtay dee isagu warankii ayuu markaa ku taago markuu ku taagay buu la baxay isagoo warankii ay ku jirto dee dabadii dhigidii uu dhigay isna uu dhacay inoo lama garanayn kooda hor nafta ay ka baxday inay abeesadii ka baxday in isagii rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh intay ku yidhaaheen bal saasaa dhacday ilaahay noo barya inuu noo soo nooleeyo ayuu yihi dembi dhaaf ilaahay weydiiyo markaasuu ku yidhina dee jin baa jira madiine islaamay ee bal horta calaqal dilkiisaa ku degdayn ixraajka ama iidaankaa laba yimaada taasoo kale marka axaadiidaasi waxay keenaysay de khaasatan culimada qaar waxay ku xambaareen madiine gaar ahaan waayo lafdi baa ah madiine waxaa ku sugan jin islaamay de kuwana way caam yeelaaneen bal markaa in maaha uun dee markiiba in la cabsi geliye noocaa dee ay cawaamirta kaba cabirayeen aqalada laguba arkayey ana noocaa halkan jinnaan lagaba cabiray jinnaan nuuntuna weyshaanto jamcu jaanin bal horta inaan lagu degdegine iidaan iyo ogeysiin iyo dee in la yidhaaho naga tago dib ha noogu muuqanin iyo waxyaalahaas hadduu sidaa ku tagan waa saxad u tegi waayna marka dambe oo kii mu'digahaye in laba dilo bal axaadiidaasi waata iyada meesha inoo taalla inoona sugan markaas oo amarkaa hore rasuulka ilaahay guud ahaanba la dilay kuwa waa lagaba soo reebayo walow hadalkan cumar aad moodo cumuum iyo taas a'immada qaarkoodna ay madiine arrinka ku khaas yeeleen iyagoo lafdigaa eegay madiine waxaa ku sugan jin islaamay lafdigaa eegay dee bal cumuumaadkii kale meesha jiray dee taasna kuba khaas yeelay bal waxa weeya kolley iidaan waa jiraa noocyada qaarkood baan leenahay ee laguba arkayey ama madiinaba ha lagu khaas yeelo ama ha laba caam yeelo cibaaradana lan yabdua lakum muslimuhana kolley lafdigaa xadiidka ee ka muslimka iyo ka kaleba inay muuqan karaan ee dee midna dhib buu u socdaa midna uma socdo taas baaba dee noqon karta oon kaba fahmaynaaye bal dee axaadiidtaasaa jirto kolleyna markay noqotay axaadiidtaas wax caaridaya haddaanay jirin oo rasuulka ilaahay axaadiidiisiya ka horeynaysa waxa weeyaan aqwaashii saxaabada iyo taa kaba horeynaysaa jirta haddii de aan kuba khaas yeelna kolley siba madiinuu joogay madiine aan kuba khaas yeelnan dee waaba halkii ay kuba timi nusuusta aan sheegaya ay kuba timi ama intan dambe maa saalamnaahunna mundu caadaynaahunna ama xaarabnaahunna sida lafdiga aan soo naqliye uu yahay intan dambe marfuuc ahaan bay noogu sugan tahay oo ah waa adkeyn layskuba adkaynayo layntooda iyo inaan laga cabsan dee sacrigooda iyo in la yidhaaho hadhow ruuxa caynkaase way dilaan oo dee kuwa loo aaraa kuwoodii kalea u aaraya oo kaleba taas in dee ruuxu aanu taa kaba cabsanee la dilo waayo cadaawada dabiicigae qadiimka ee jibiliga ayaa inagaba dhaxaysa weeye oo waxba dee bal matalan taas inahan kuba gaabsanaya maasaalamnaahuna waxba qisada xayada iyo nebi aadam iyo in la yidhi ibliis bay gelisay waxyaalada aynaan sugi karahayn oo umuurahaas iyo inay cadaawada waqtiyadaa bilaabantay iyo taa imaka ma lihina waa de umuuraha dabiiciga ee adigu jibiligaa weeye de waa taasoo aan argan meel kastoo la kulmaba de waa taa laga cabsanayo haddii uu fursadaa helana waa ka haddii wax qaniino wax dilayo dee dadkuna way laayeen cadaawadaasi bay ka dhexaysaayo maaha heshiis meel lagu heshiiyey ma jirto ee ha ka cabsanine dilawe baabu nafaqati fi lbinaay nafaqadii iyo wixii lagu bixinayay dhis bal wixii kuba yime ku soo arooray ayuu baabkeedii yahay xadaثanaa cabdullaahi bnu muusa can israa'iila kolle waa sai taalla idinkana idiin taalla kolle nusa labada nusaba waan eegay dee walow nuso saddexaad lai sheegayo oo dadka qaarkood ay hayaan oo bal haddii wax ka duwantay ay sheegi doonaan cidda haysataa intii aan arkay cabdullaahi bnu muusa kuba sugan kolley walaa fadlahi samad iyo nusqadiisa iyana waa ta ku wada sugan ama albani dee waxa weeyaan saxiixuladab mufradkiisa iyo taasoo kale oo xadiidkuna uu kuba sugan yahay iyada saaniid kitaabkuma laha waanu xadfay oo markaa kaasi wax dee meel halkan imika la yidhaaho wax laga saxdo ama loola laabmo ma aha ama dee loola laabmo waxaan leenahay kolley waa san ba ha dhacdee laakiin kolley waa khada weeye nusqooyinkii asalka ah ee farta ahaana in badan waa ta dhacday laakiin barhkood kadibna malaha makhduud ahaan way jiraane sababku waa in la yidhaha cubaydullahi ibnu muuse nin cabdullahi ibnu muuse la yidhaha sheekhada bukhaari oon garanaaba maba jirto cubaydullahi ibnu muuse waa sheekh bukhaari dee kolley kutubta lixdan waa ku sugan yahay isagu waa la kulmay ragga kale lamay kulmin oo ragga kale waa waasiday kagaba wariyaan cabdullahi ibnu muuse ibnu maadaam alcabsi raggii marka kutubta masaaniidda alifayna raggii ugu horreeyey weeye ama la arko musnadkii ugu horreeyey ninkii alifay cabdullahi ibnu mu cubaydullahi ibnu muusa alcabsi markay noqotay israa'iil ninkan israa'iil la yidhaahna dadka uguba idqaan badan axaadiistiisa weeye oo abu nucaym oo isaguna dee aada axaadiistiisa uba yaqaana isagaaba lasii horreysiiya cubaydullahi ibnu muuse la horreysiiya walow sufyaan uthawri marka uu wax ka warinaya la yidhaha da-du waa yarayd oo ay barhkood yaraystaan jaanibkaas ama ay ku tiriyaan nin yar inu ahaa waktiga bal waxaan leenahay waa cubaydullaahi iyo cabdillaahi ma aha waana cubaydullahi ibnu muusa ibnu baadaamo raggii atbaacu taabiciintii u dambeeyey alcabsi oo laga yaabo dee sidan ahaan inaan kitaabka markii hore kuba soo aragnay laakiin imaka halkan cabdullaahi maaha cabdullaahi ibnu muusa maaye waa cubaydاllahi bn muusى can israa-iil can abi isxaaqa waxaan filayaa sanadkeena hore usoo wada aragnay israa-iil ibn yunus ibn abi isxaaq weeye oo abu isxaaqani markaa waa awogii waa ima waa ninkii xaaf caalimka ahaa ee abu isxaaq asabiici weeye can xaariثat bni mudaribin isaguna waa nin taabici oo weyn oo haaniya oo dee hiqa isaguna xaariثat bni mudarib can khabaabi khabaab ibn larata saxaabigaasi qaala wuxuu uhi saxaabigaasi marka waa mawquuf intani in arajula ninku oo la yu'jaru waanu inoo soo noqon doonaa mar kale xadiis intan ka dheer baa inoo yar iman doona oo isaga oo markaa marka la eego un isaga ah in khabaab xadiidkiisan ah in arajula ninku olo lafdiganan la yu'jaru waa laga ajri siinayaa fii kulli shayin shay kastoo uu bixinayo maalkiisa kaba mid ah ila albinaa dhiska mooye oo waxa uu dhis gelinayo dee dhiskuba kol laga ajri siinayaa jirto hadduu dhis khayr leh nin masjid dhisaya madrasad dhisaya ribaad ma'wo dad kale u dhisayo waqfi dhisaya ajrigii buu leeyaha wax ilaahay daraaddii loola jeedo kaasi ee waa dhiskii kale intaa loolaba jeedinee ruuxu guri uu galaya waxyaale uu dhisanayay iyadna hadduu wax dee daruuri oo laga maarmaani oo u baahan yahay yahay kolley infaaqii kale ee aynu dee markaasinay waa shay umuurihiisa diintana uu ukaalmaysanayo ka mid noqonaya balkaasna waxaan filaya waa lagaba soo reebayaa waa wixii aan ta ahayn bal matalan taas ahayd tadaawulka bunyaadna waa inoo dambeeyaaye dee shaygaasi haddii dee aan israafba lagu tirin iyo marka fakri iyo isgufaan iyo waxyaala ay soo galaan jaanibka aan laguba tirin uu shay iska caadiya yahay waa shay mubaaxan weeye macnaa waa shay mubaaxan oo markaa daaco maaha laga ajri siiyo daaco laga ajri siinaya maaha hadduu isagii daaco loola jeeday oo wixii daaco ahaa waa taalne waan kaba soo reebnay wixii dee uu aad iyo aada uguba baahnaaye dee waxa weeyaan kuleyl ka celinaya ama qabow ka celinaya weliba niyo fiican ku dhisayna kolley dee ajri waa u noqonayaa oo asan dee cuntadii iyo wixii la cabayay umuuraha caynkaas iyo balmankaxi iyo markii niyo fiican iyo ixtisaab yimaado waa ta ajri uu kaba helayo laakiin waxyaalaha aan taa ahayn dee waa shay mubaaxa uun haddaan weliba demi kala iman oo israaf iyo tadaawul iyo tafaakur iyo waxyaalahaasi aanay soo gelin shay mubaaxun buu noqonaya wax ajriya oo dee gaara uu ka helayo taasi ma jirto dee wasiirna ma jiro weeye hadduu shaygii mubaax iyo dembina ma jiro laakiin ajri baan lahayn macnaa waa shay mubaaxa dee mubaaxina saasay asalkiisu ahaa in arajula la yu'jaru fii kulli shayin ila albinaa kolley isagoo wax dhisayay u yimaadeen qolooyinkii kaba warinayay waa si ay inoo dambayso markaasuu tan yidhi bal kaaba weeye waana imika kana ahar buu noqonayaa mawquufa laakiin isagoo dee wax marfuuci laba socdaan iyo umuuro way inoo dambeeyaan baabu camali الrajuli maca cumaalihi bal ruuxu shaqada uu la shaqaynayo dadkii shaqaalihiisa ahaa oo dad baa aqal uga shaqaynaya ber uga shaqaynaya waa shaqaalihii hawshii buu la qabanaya wuu la shaqaynayaa bartaa wixii kuba yimi oo dee waa eeg markaa isweyneyn iyo taasi ma jirto hawshii kuba cuslayd ama hawshii baabu dee iyagii la qabanayaa si ugaba fudaydiyo bal haddaanay kuba cuslaydna ka qaybgalkiisani kollay fudaydin bay iyagii u tahay iyo caawin bay u tahay oo shay dee mamduuxuu jaanibkaa noqonayaa shay mamduuxa ayuu jaanibkaa noqonaya horena waa ti aynuu soo maray tani waa cumaashii waa shaqaalihii caadiga ahaabe dadkii addoommaha ahaa rasuulka ilaahay inuu yidhi wax iyaga ku culuse ku kalifina haddaa kuba kaliftaanna dee u kaalmeeyo oo wixii la qabta taasba si ay arrinta ugaba fudaato kani waa bal tawaadac waa jira waxbuu la qabanayaa gees kalena icaano iyagii u kaalmaynayo wax kaba fudaydinayaa jirta bal wixii kuba yimi haddaba taas xadaثna abu xafs bnu عaliyi qaala xadaثna abu caaصimi qaala xadaثna cmr bn wahbin الطaaئifiyu qaala xadaثna qudayf bn abi sufyaana أن نافع بن cاaصم أخبره أنه سمع cبدالله بن cمr أrka mka waa aarkii sddexaad ee mka saddexa baabe horeba de mka waa baabkii saddexaad ee saddex asar baa iyada inooguma sugan walo de axaadiiث marfuuع oo kala duwana inoo dambayso haddii la idhaho abwaabta kale kuba imanaysa xagga sanadka kolley abu xafsin kunyadii buu sheeku inoo sheegay waana kunyadiisii waa nin aabihiina waa kan noo sheegay waa nin xaafid ah iqo ah raggay raggan lixdii ka wada wariyeenna ususha raggalina sheekh buu u wadayay dhammaantoodba oo rag sagaaloo sheekhyo ay kuba kulmeen buu kaga mid yahayo de waxaaba la yidhaahaa waa magaciisa malaa magacuu kaga shuhro badan yahay kunyade camr bnu caliyin alfallaas alfallaas weeye oo camr bn alfallaas camr bnu caliyin alfallaas malaa fallaas waa min alfuluus oo waa sarifka iyo solaadaama lacagtii aan dee dahabki iyo fidad iyo taaba ahayn bal asayrafiyu bay raaciyeen oo waxa dhici karta inuu sarifla ahaayo dee waxyaalahaas u sarifi jiray waa nin reer basre ah waa nin hiqa ah xaafid ah weeye waa xufaadii ummadda ayuu kaga mid yahay maaha raawi caadiye maahe waa xufaadii ummadda ayuu kaga mid yahay alfallaas camr bnu caliy waana dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay raggoodii ugu waaweynaa bukhaari iyo ragga kalena dhammaanba way la wada kulmeen oo waxbay ka wada wariyeen way ku wada kulmeen lixdaba sheekhu wuu yahay ama abu caasim eeg horeynu usoo aragnay kitaabka isagoo bukhaari toos ugaba warinaya waa sheekhadiisa marka la eego ragga ugu da waaweyn buu kaba mid yahay kalow waaside kaga wariyaana way jirtaa kalow dee toos ugaba wariyaana way jirtaa axaadiiskii aanu dee iyaag ka maqlinba haddana waasidu kaga warinaya ragga kale may soo gaadhin oo muslim oo kale iyo kitaabkiisa uu kusoo noqnoqdaa ee laakiin dee waa waasida un isagu waayo kulan isagu ma jiro uu la kuba kulmay waa atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey waa abu caasim inabil ama daxaak ibnu makhlad bal intaas kolley waatan waa raggii walibaad raggani rufacada ahaayee sarsare saddex noo dambea sanadkay noogu sugan oo midna aynaan hore usoo marin mid waa camr bnu wahbi adaa'ifiy ninkan oo waxa weeyaan camr bnu wahbi adaa'ifiy waa mid waxa weeyaan ninkan camr bnu wahbi adaa'ifiy kolley xaf bnu xajar suu kaba cabiro waa nin saduuqu ka cabira kolley waa dee maaha raggii siqaadka ahaa ee dabdiga iyo itqaanka badnaa nin dee imaka aan daciifinayna maaha ibnu xibbaanna siqaadkiisu kusoo arooriye waa nin atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa ka midoo kitaabkeennan unbuu ku sugan yahay macnaa kutubta kale usuusha kitaab uu kaga sugan yahay bal xataa furuucdooda ma jirto ee kitaabkeennan bukhaari uu leeyahay aladab lmufrad ayuunbuubu riwaayo uu kuba leeyahay ninkan ibnu xibbaanna siqaadkiisu ku sheegay ama ninka kale sheekhiisa ah ee lagu magacaabo bal matalan waa sheekhiisan qudayf ibn abi sufyaan isaguna waa nin reer daa'ifa oo reer taqiifa isaga un in yar dabaqo ka yar horeeya oo dee waa atbaacu taabiciintu buu ficlan yahay laakiin waa ka yar weynyayo una dad saxaabuu soo gaadhay waa jira ayaanu arkinbe xaafid waatu kaba cabiro saadise inuu yahay isaga maqbuul buu kaba cabiraaye bukhaarina kitaabkeennan buu kagaba wariyay aladab lmufrad nasaa-i kitaabkiisana way ku uu markaa isagana waa laguba wariyey bal taasoo malaa qolooyin baa saxaabo inuu yahayba kuba sheegay laakiin taasi waa wahan bay culimmadu kuba tiriyeen ninka ka dambeeya isaga waa nin siqee taabiciga oo waxa weeye adigu bal ninkan dambe waa waxaa la yidhaahaa naafic ibnu caasim ibnu curwat ibni mascuud oo saxaabi curwat ibni mascuud la yidhaahba awow ah oo nin reer haqiifa oo waxa weeyaan isaguna bal mee xafid isna saduuq buu kaba cabire isna nasaa-i iyo kitaabkeennan aladab lmufrad un kuba sugan bal waa inta sanadka inooguba jirto waayo waa dad wada cusub waxaan abu caasim ahayna annahu haddaba naafic ibnu caasim samica wuxuu maqlay cabdallaahi bni camrin ayuu maqlay oo qaala yidhi libni akhin nin uu lahu walaalkii dhalay uu adeer u ahaa kharaja ka soo baxay min alwahdi wahdi waa bustaan weynaayo oo dee aalu camri bnu caas ay lahaayeen weeye oo malaa daa'if aan ka dheerayn oo meel godadna ku yaalay ber aad iyo aad u badan oo cinabana lahaa taasoo camri bnu caas baa lahaa dee markaa waxaa muuqatana dee qoyskiisii baa kaba dhaxlay isaga dabadi halkaasuu kaba soo baxay hadde waxaan leenahay adugu waa masraco weyne mee bustaan weynaa weeyaan oo inta badan cinab buu uba badnaayo dee bal riwaaya waxay kuba yimaadeen malaa dee kumayaal qori inay ku taagnaayeen mid kastaba lacag siistay waana qoryihii dee ay matalan loo dhigayey ee laga hoosaysiinayay cinabku si uu u dul jiifsado markaasaa dee ugu dul goblamo ama dushiisa taas ayuu lahaa camr bnu caas baa lahaa dee markii dambe dadkiisii baa dhaxlay ninkan uu adeerka yahay ee walaalkii dhalay waa dadkii dee bustaankaas wada dhaxlay ee wuxuu ka soo baxay bustaankii markaasi baa cabdullaahi ibnu camrin ku yidhi ayacmalu miyay shaqaynayaan cumaaluka cumaashaad yidhi dadkii shaqaale ahaayee bustaanka joogay shaqadii ma wadaan oo ma shaqaynayaan shaqadii ma socotaan qaala ninkii wuxuu yidhi laa adri war uma hayo inay shaqaynayaan iyo inaanay shaqaynahayn war uma hayo buu ihi qaala cabdullaahi ibnu camrin baa wuxuu yidhi ama aadaatu istiftaax weeye ama low kunta haddaad tahay haqafiyan oo haddaad ahaan lahayd weeye maanta nin reer haqiifa lacalimta waad ogaan lahayd maa yacmalu cumaaluka cumaashaadu waxay samaynayaan ujeeddadu reer hakiifa dadkii dhulkaa deganaa iyagu waa quraysh dee makana deegaankoodu weeye laakiin halkana waxbay ku lahaayeen xataa qabla alislaam dee kuwoodii rooroonaa lacagta xoolaa lahaa meesha basaatiin way ku lahaayeen oo rasuulka ilaahay ba salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maalintii markuu quraysh ka quustay oo xagga daa'if qabtay bal inuu isagoo dacwadii gaadhsiinayo oo u bandhigaya inay u nusreeyaan iyagana dhibta badane kaba qabsatay intay magaaladoodii ka saareen bal ay ku direen sufahadoodii iyo taas cabiidoodii iyo de iyadoo ay shiidayeen rasuulka ilaahay ka baxayn meel ugu dambayn halkii uu ku dambeeyey uu yar fadhiistee lagaga hadhay oo bustaan ay lahaayeen ilmo rabiicaheed cutbo iyobaa lahaa waa niman qurayshaa lahaayo dee nasraani oo addoon oo cadaas la odhanayna waa kii uguba yimee meesha kubaashahaatee intay usoo yar direen markay arkeen dee dhibtii muuqatay haddaba waxbay ku lahaayeen ee iyagu may ahayn reer saqiibse waa nimankii daif deganaa waa niman dee dhulka beertay oo yaqaanay haddaba wuxuu leeya haddaad reerka noqon lahayd dee nin wixiisay og oo og garanayana dadka shaqaalihiisa u joogay ee beertiisa ka shaqaynaya waxay qabanayaan ma laba qabanaya ayaad ahaan layde arrinku dee waxaa tahay adigu matid buu leeyo law ku amaa law kunta saqafiyan haddaad ahaan layd buu leeya reer saqiifo nin reer saqiifa alcaalimta waad ogaan lahayd maa yacmalu cumaalku waa khibraday u lahaayeen in waxa weya infilaaxo iyo khibrada iyo dee marka la eega basaatiin iyo marka la eega ihtimaamkii iyo xirsigii dee ijaanibkaas waxba weeye ay kuba dadaalayeen iyagoo halka qoladan kale tijaare ay ku dadaali jireen uma iltafata ilayna waxaa leh naafic m waxa ayaa leh naafic bnu caasim markuu saa isagii ku yidhi xagga iyagii soo dayey way la fadhiyeena faqaala wuxuu idhi ina arajula ninku idaa camila hadduu shaqeeyo maca cumaali dadkan shaqaalihiisa macooda fii daarihi daartiisa ku sugan wa qaala abu caasimi maratan abu caasim anabil isagoo xadiidka markuu warinaya ama aharka wuxuu ihi kol fii maalihi fii daarihi bedelkeeda xoolihiisa da waa dadkaa u shaqaynaya un kaana caamila min cumaali illaahi caza wajal shaqaalo shaqaalaha ilaahay ka miduu noqonaya ayuu noqonayaao dee adigu bal waxa kuba sugan nin kol hadduu dee cumaashiisa wax la qabanayo waa taan soo sheegno geesarta tawaaduc iyo waa ugu sugan yahay kol hadduu shaqaalihiisii la shaqaynayo wax la qabanayo jaanib kalena iyagii wax ka fudaynaya hawshii buu qayb qabtay wax iyagu ay qaban lahaayeen buu laba yimo waa ka fudaynaya waa icaano iyo taas oo kale ee icaano ruux muslima loo kalameeyo ma taas oo kalena bal dee ruuxii sayidkaha baa la amray addoonkiisa markuu wax ku kelifo wixii ku culus inuu laba qabto amar baabay ahayd tanna haddii aanay xataa heerkaa gaadhsiisayn ayaa kuba cuslaato markuu wax ka fudaydiyo waa nooc ixsaan iyo wanaag uu samaynayo sabuu deeda cumaashaa ilaahay ugaba mid yaho bal marka waa tarkiib laysku tarkiibinayo jaanibkaas iyo in dadkii shaqaalaha wixii wax lala qabto oo ruuxi waxaau noqonaya ruuxa dee ixsaanka markaan jaanibkiisa kaba eegno ajri iyo waxyaalo kuba helo ama lagu tiriyo cumaashaa ilaahay inuu yahay kaana caamilan min cumaal illaahi caza wajal oo marka la eego xaggan ixsaanka iyo tawaaducayo ayay arrintii daaco isagii isugu rogaysaa daaco iyo ibay isugu rogaysaa taa wey balayn maxlusheedkuna intan dambe wey baabutadaawul fi lbunyaani waa tartankii lagu tartamayey ee la isugu faanayey xagga dhiska wixii kuba yimi ayuu baabkiisii yahay maa warada fi dalik xadaثna ismaaعiil qaala xadaثna بn abi الزinaadi can abihi can cabdالرaحman اlacraji can abi hurayrata can rasuuli اllaahi salى الlahu عalayh wasalam kolley dadka horeynu usoo wada maray ibn abi الzinaadna abihi buu kaba warinaya cabdالرaحmaan baa la yidhi abihina waa cabdالlahi بnu dakwaan weeye alacrajna waa kan magaciisiiba laynoo sheegay abihina huruns baa la yidhaha horaynu usoo aragnay wuxuu yihi abu hurayra can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilahi isagoo kaba warinay qaala rasuulkaa yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laa taquumu ma dhacayso asaacatu saacaddu xataa yatadaawala ilaa ay dee dherartamaan macnaa faantamaan oo annaasu dadku fi lbunyaani dhiski oo aqaladii ay dhisayeen iyo cimaaradaha ay dhisanayeen oo mid kasta doono inay tiisu kaba dheeraato tan kii kalena dee markuu helo mid tii ka dheer buu dhisayaa taasaa lagu tartamaya ilaa dee waktigeennan ay soo gaadhay casrigan casru naadixati saxaabba ay soo gaadhay ilaa ay taasi dhacdo oo dadku xagga marka la eego dherarka dhiska iyo taasi iyo jaanibkaa ay isugu faanaan kuna tartamaan qiyaamada ma dhacaystee waanoo kolley wa horeba u dhacay ilaa intaasna sii kordhayay waqtigeennana dee heer aanay horeba u gaadhin gaadhay dee mana garan karno inta adduunyo kaba hadhay haddana heerka gaadhi eh laakiin dee isdiyaadkaas ayuunbaa tadaawulka kuba jira xaafid ibnu xajar baa raximah llahu tacaala yidhi hadda xadiid kolley lafdigan mooye dee isagoo intan kaba dheero xadiidkii dee cumar ibn اlkhadaab warinayay iyo bal maalan dheeraaye jibriil imaatinkiisa rasuulkii ilaahay uu markii uu weydiiyey jibriilna calaamaadkii saacadda waxaaba kuba jirtay dadkii dee waxa weeyaan waxa ay noqotay dadkii dee marka horeba rucaat اlbahm xolo dhaqatada aha iyo taas oo kale oo de intay magaalooyinkii galaan dee dhiskiiba iyo umuuraha caynkaasa kuba tartama taas baa calaamaadkii saacaddii ashraaddii kuba daree xaafid ibnu xajar baa wuxuu dhaha waa kitaabka qaybihiisa ugu dambeeya kuwani waxay kaga mid tahay calaamaadkii waqacat alatii waqacat can qurbin fi zaman nabiy iyadoo waqtigii rasuulki ilaahayba sii fogeyn iyo zamankii nubuwadu ee marka la eego waa nisbi marka waqtigeenna loo eego eh xataa waqtigu joogay marka loo eegana taa uu ka warramaya dee nisbi unbay noqotay oo waqtigii hore marka loo eego unbay ka dhaadheerayde waa wax iyadoo waqtigiiba aanu sii fogeyn nubuwadu dhacay buu leeyahy marka wuxuu ku fasiraa tadaawul fi lbunyaan mid kastoo dee dadkii doonayey ama ruuxii doonayey inuu aqal dhistaa wuxuu doonayaa aqalkiisu inuu ka sarreeyo dee kii kale aqalkiisii ama jaarkiisii ha noqoto ama wixii kale jiray haba noqoto bal markaa taas bay deeto uu yahay tadaawul waxaa kaloo ixtimaala macno kaa camsanna waan kuba fasiraynaye buu leeyahay mubahaadka halkani inuu noqdo xaggii qurxinta iyo zakhrafadii iyo waxyaale laakiin bal waxaan le labada xaalaba way jiraano dhiski oo dee midba doono mid kale oo kii hore kaba dheer ama kii dee beledkiisa ha noqoto ama buldaanta kale dee saad jirta inuu dhisto ama qurxintii iyo waxyaalahan dee laguba qurqurxiyo taa haba noqotee waa labadaba macnoba ay noo caam yeerayaan tadaawulki iyo tabaahugi markaasaa wuxuu leeyahay xaafid cibaaradiisii ayd waqad wujida alkaiiru min dalika wahuwa fi ziyaadi waa cibaaradiisii oo qarnigii sagaalaad lahaa in arrinkaasi waa la helay in badan oo kaba mida welibana waa sii kordhaya dee bal casrigiisii buu taa lahaa umuruhu ay iskaba dabiici ay ku dhawaayeen walow isagana cusuurtii ka horreysay marka uu eego iyo wixii jiray ayaa dee taasi ay imanaysaayoo cusuurtii jirtay ka horreysay dee imanka laakiin waktigeedna waxaan filayaa inaanay tafsiir iyo uba baahnayn tacliiq uba baahnayn laakiin cibaaradiisa ayd wahuwa fi ziyaadi waa wax sii kordhayo sii kordhayo baan leenahay iminkana dee waxaa la arkaa inta waxa weeyaan malaa weli haddana wixii waa waxaa socdo weli aan heer uu ku joogsadayba jirine lagu tartamaye waxa weeyaan jaanibkaas ama ha noqoto ziinada ama ha noqoto dheeraynta iyo irtifaacayo ee waxyaalaha la baxayba ee kuwaa daruuraha herdiyaya ama naadixaatu saxaabiya cimaaradaha ee waxa weeya bilaadaha qaarkood kuba yaalaba waa tan oo laa taqumu saacatu xataa yatadaawal annaasu fi lbunyaan kolle xadiidku isagoo intan ka dheerna waa yimi be adigu laakiin oo bal riwaayadaa dee kale sheegaya rasuulka ilaahay jibriil markii uu su-aalaha weydiinayo waa taa uguba jawaabiyo waa xadiidkii dee kuwaasunbu ahaana bal xadiidkaa naftiisa abu hurayra waa wariyey weliba riwaayada abu hurayra bukhaari iyo muslim bay ku wada sugantahe riwaayada cumar ba ata muslim kuba sugane dee aada u mashhuurke kutubta yareer mukhtasaraadkuna ay aada u soo naqliyaan xadiidkii cumar ama xadiidkaa jibriil أخبرنا عبد الله قال حدثنا حريث بن الصائب عبد الله كلي nin cabd للahi بن محamed المsnadi la yidhah ama aljucfi maha isaga maha baan leeyahay ayaynu soo ar aragnay oo sheekha bukhaari ahaa almusnadi oo isagoo sufyaan ibnu cuyeyne wax ka warinayana aan soo arki jirnay kitaabka dee malaa nusqooyinkiisa ma garan kara nuskada kale lay sheegay la yidhi dadka qaar baa haye waa se imaka bal aan arkaya inoogu sugan nusqooyinka qaarkood baa waxaa dhacay malaa makduudka ahaa xadaثna محamed akhbarana cabdullahi oo halkan in moxamed ka horeeyo oo ah moxamed baa noo warramay isaguna wuxuu yihi cabdullaahi baa noo warramay cabdullaahigaasna wuxuu yihi xurayth ibnu saa'ib saasuu kuba warinaya waxaa inoo dambeeya haddii a la yidhaaho laba im imika inoo dambeeya oo laba ahar oo inoo dambeeya mid kasta sheekhu wuxuu ah halkan sanadku ka bilaabmaya wabisanadi can cabdillaahi ama wabisanadi can cabdillaahi taas oo sanadkii oo dee ayaa hore isagoo cabdillaahi kaba bilaab markaa dee cabdillaahi lagaba warinayo taas baa inoo iman doonta bal haddaan eegno nuskhooyinka qaarkood waxaa dhacay oo xadaثna moxamedun akhbaranaa cabdullaahi maxamedka waxaan leenahay kolley waatan leenahay waa taas weeye arrinku kaa weeye cabdullaahi gani musnadi ninkan xurayt ibnu saaiib ma soo gaadhin oo shaqo iskuma laha cabdullaahi gaw ka wariyey xurayt ibnu saaiib ee bel bukhaari fil adabna culimadii dee kutubta taraajimtu ay dee raqabkiisa siiyeen waa imaamkii weynaa cabdullaahi ibnu mubaarak weeye kaasna bukhaari muu soo gaadhine laakiin asxaabtiisii buu laba kulmay asxaabtiisii uu la kulmay waxaa kaba mid ahaa maxamed ibnu muqaatil nin la yidhaaho waa nin bukhaari kitaabkiisa ku sugan maxamed ibnu muqaatil baa la yidhaahaa bukhaari waa saxiixa iyo dee halkanba waa kagaba wariyaa isagoo cabdullahi ibnu mubaarikna kaba warinaya bal taasaan ku soconaya oo waxaan leeyahay saa nusqooyinka makhduudaadka qaarkood dhacday oo ah xadaanaa maxamedu mana aha dee maxamedkeynu ayaa ma dhexdiya soo haynay ee aan lahayn wa raawigiiyo maxamedkani waa bukhaari naftiisa maahe waa maxamed ibnu muqatil almarwazi ninka caynkaasa maxamed ibnu muqatil almarwazi ayaa muxuu leeyahy akhbaranaa cabdullaahi wa cabdullaahi ibnu mubaarak waayo asaaniidda soo socotona waa dee kii laguba wariyey haddii a la idhaha in bal haddaan odhan lahaa cabdullaahi musnadi waa caashiro ninkan xurayt ibnu saaibo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa waa soo gaadhi karaa dabaq ahaan waa soo gaadhi karaa ninka caynkaasa waxay imanaysa kuwa kaleba rag dee taabiciintii ayaa cabdullaahigani kaba warinaya onay shaqo isku yeelanahayn cabdullahi musnadi bal kol haday nusqooyinka qaarna ay noo dhacday bal nusqada kale maka warmaayo laakiin kuwan arkaya waxa weeye inaan idhaahno halkan maxamed ibnu muqaatil ayaa uu bukhaari ka warinaya maxamed ibnu muqaatilna wuxuu ka warinaya cabdullaahi ibnu mubaarak imaamkii cabdullahi ibnu mubaarakna ninkan xurayt ibnu saaiib la yidhaho reer tamiima ama reer hilaal hilaali oo reer basra ahaa mu-adinna masaajidkaba ahaa oo kollay nin shanigiisa saaa culimadu iskuba khilaafeen xaafidna saduuqun yukti uu kaba cabiro taas baa kitaabkeennana waa ku sugan yahay aladab lmufrad waxaa kaluu ku sugan yahay abu da-uud kitaabkiisa maraasiisha maha sunanta waa maraasiishan madbacaysane maraasiilu abidayu ku sugan yahay tirmidina waa ku sugan yahay bal waxa weeye ninkaas waa xurayt ibnu saib ninkaas baa qaala yidhi samictu lxasana xasan baan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo kuntu waxaan ahaa adkhulu mid gala buyuuta aswaaji nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay haweenkiisa guryahoodii ayaan geli jiray oo dee fii khilaafati cuhmaan bni cafaan cuhmaan ibnu cafaan khilaafadiisii macnaa waxa weya xasan albasri kolley dee cuhmaan khilaafadiisii waa soo gaadhay nin dee ghulaama haba ahaado bal hooyadiina waxaaba la yidhaha mawlaat bay u ahayd umu salama iyo oo dee kolkol lagaba tegi jiro yidhaaha kolkol bay afka naaska dee markaa u ooye intii uu yaraa iyo naaska uga gelin jirtan waa ku aamusiin iyo mala dee maracaaniyo xaasma ilaha inay hooye ugu noqoteen bal xasan albasri taasba weeye waktigaas guryihii rasuul marka la eega aswaajtii rasuulka ilaahay dhammaan way wada joogeen oo walow markaa aan filayo dee in waktiyadaa zaynab bintu jaxshi baan noolayn zaynab bintu jaxshi may noolayn intoodii kale weli way joogeen waa soo gaadhay markaa intoodii kale guryuhu u arkay oo guryuhu mar dambe oo ay wada dhammaadeen baa masjidka la raaciyey intii hore dee waa halkoodii bay kuba sugnaayeen ilaa markii dambe dee waktiyadii reer bani umaya ama malaa welid waktigiisii malaa waktigaa cumar ibn cabdisna waaligaha masjidka la tawsiicinayay iyaguna ay dhammaadeen baa guryahoodii lasoo geliyo masjidka lagu soo daray haddaba markaasa wuxuu leeyahy waa sa basaadadii jirtay tawaaducii xagga dhiska waan gelayey dumarkii rasuulkii ilaahay guryahoodaan gelayey fii khilaafati cusmaan bni cafaana cusmaan bni cafaan khilaafadiisii intii ka dambaysa malaa markii dambe dee xagga ciraaqiya buu u gurayba xasana fatanaawalu waan gaadhayey buu leeyahy gacantaan la gaadhaya suqufahaa macnaa waan taabanayey oon qaadanayay ujeeddada waan la gaadhayay suqufahaa biyadii biyada iyo labadayda gacmood oo macnaha isagoo qulaamba ah dhowr iyo toban jir ah waa guryo say guryo aada u mutawaadica ahaayeen ay aada uguma soo dhowaayeen isagoona da wax fuulin sallaan ama wax aan u dhigan ayaa wuxuu leeyahay markan gacantayda fidiyo saqafkoodan gaadhayay saqafkoodiyo do halkaas ayaaban gaadhaya suqufteedii baan gaadhaya ujeeddadu waxay tilmaamaysaa basaadadii inay guryo basiida ahaayeen oo tawaaduc xaggii dhiskoodiiyo aanu rasuulka ilaahay jaanibkaas iyo waxyaalahaasna aan u ihtimaamin iyaguna dee dib dambaysa umay hagaajisan wax waa guryaha gaagaaban ee barhkood ay noo dambaysa waxay kaba samaysnaayeen dee inta badanna masjidkii rasuulka ilaahay baaba salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dhinacyadiisna lebin bay ahaayeen dushana waxaa saqaf u ahaa laamaha nakiisha oo laysdul dhigayo cadceed celiya laakiin aan roobkii xataa uu soo daroorimaynayo in roobkii celinayna laakiin bal dadkii hadh unbay keenayeen haddaba taas bay hadda waa xagga yari iyo gaabniya waxay kaba qabaan waana rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sahdigiisii iyo inaanu jaanibka uga ihtimaamahayn wax dee laga galo kuleylkii qabowgiina lagaba galo la har galo uun dee lagu asturnaanayo taasba qaradkooda ahayd inay samaystaane fatanaawalu suqufa biyaday wabisanadi can cabdillahi waati aan sheegayey marka hadday markii hore aan nidhi akhbarana cabdullaahi aan aragnay hadduu bukhaari yahay dee bisanadi can cabdillaahi may timaadeen imaka waa si aan sheegayo moxamed ibnu muqatil weeye cabdاللahi بن mbarك buu ka warinay haddaba sanadkii hore unoo cabdالlahi بn laga warinayo iبn mbarك qaala wuxu uhi cabdالlahi بن mbarك akhbarana daud بnu qaysan kani waa nin iqa oo taabiciintii yaryarayd kaba mid ahoo dee raggaa hore ee atbacu taabiciinta mooye cid kaloo soo gaadhaysaa ma jirto raggan waaweynee sheekhyada bukhaari intooda badnayd in ay la kulmeen ma aha waa cabdالlahi بن mbarك kuna waxaan leenahay mحamed iبn mqatil baa meeshii jira qaala akhbarana daud بnu qaysin qaala daud بnu qays baa wuxuu yihi waa taabici yar oo weli guryihii on dee la baabiin oon dee masjidka lagu darina soo gaadhay ra-aytu waxaa arkay alxujuraati kolley waktigaasna cidimay noolayn dumarkii rasuulkii ilaahay cidi kamay noolayn waayo waktigan dee ninkani gaadhaya ee isagu noolaaye ra-aytu waxaa arkay alxujuraati waa jamcu xujratin xujuraadkii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh min jariidi nakli iyagoo dee ka samaysan laamaha nakisha waa dee san dee guryahan sarabka laga sameeyoo kale sarabka iyo dadku ay kaba samaystaan haddaba laamaha nakishoo lasoo googooyey taasoo maxaa deeta la sameeyey dhoobo iyo waxyaala laguma samayn intoodii badnayde muqashaatan taasoo lagu daday ama muqashaatan xaalay tay mid la daday min khaarijin xagga debadda bimusuuxi shacri waa kiso marooyin ka samaysnaa dee suufka iyo timaha xoolaha iyo waxyaalahaasoo dee adigu dusha ay lagaga daday oo macnaa waxayan sarabkii laamaha nakhiisha laga sameeye laisbaaldhigay ayaa jamcu misxin weeye waa nooc cagsiyada ka midoo dee shacarkan bay kaba samayseen ayaa saa dee si ay meelahan banbanaan iyo waxaa u qariso ayaa dee ama dee waxa weya cadceedina meelahan ay ugaba soo gelin ayaa saa dusha looga huwiyey weye muqashaatan lagu daday min khaarijin xagga debadda weeye bimusuuxi shacar وأظن waxaan umalaynayaa bu hi crض البyt aqلka balaadhkiis min baaب الxujرati laga bilaabo xujrada kadinkeeda ilىa baaب الbeyt ilaa aqلka kadinkiisa laga gaadhayo waa daarad yaroo kooban naحوa min sitin aw sabca dircin ama li siti aw sabca dircin waa lix diraac ama toddoba diraac inay ahaydba kadinka xujrada iyo kadinka aqalka intaa udhaxaysa waa daaradii gurigoon xzuru waan qiyaasaye waa qiyaase xzuru axzirna albeyta waa guriga addaakhila macnaa dee gudaha ah waa gudihii malama halkii dee la gelayeyba weeye cashara dirucin toban diraac buu gudihiisuna ahaaba oo cashara diruc baan ku qiyaasay waa qadarin waa dunnu waxaan u malayn samkahu samkigiisa samkigu kolkol dee shayga qaamadiisa iyo taagnidiisaas waa noqdaa saqafkiisa way noqotaayo rafaca samka fasawaaha dee saqaf ahaan waa lagu fasiray iyo dee korraynteeda ilaahay kor yeelayba haddaba samkii bal imanka haddaan saqafkeedii kaba dhigna waa kaa ina xasanulbasri lahaa in waxa weeye gacantan laba gaadhaye bayna athamaani waasabci wa naxwi dalik naxwi dalik oo sideed ama toddoba diraac ayaaba ilaa saqafkeedna waa marka laga dee malaa dhulka laga bilaabay ilaa halkii sare la gaadhayo inahaasay ahayd oo may dheeraynba waaye waqaftu waa nin istaagay cinda baabi caayishata caayisha albaabkeedii agtiisii baan istaagayoo faidaa waaba wuxuu baaban arkay huwa albaabku mustaqbilun inuu ujeedo mustaqbilu lmaqribi mustaqbilun almaqriba xagga galbeed inuu ujeedo dee kolleyna waa siday ahaydoo aqaladu marka la eego imikaba halkan dee rawdadu ay tahay oo kale mimbarkiiyo waa kan mixraabkiya ee xaggan kaba soo xigaane iyaguna markaa aqaladu dhinacaasay waa dhinaca bidixe masjidka ayay ku wada yaaleen oo masjidkiina hadduu dee sideednan usoo dhisan yahay markaad noqoteed xaggii qibladii usoo jeedo dhinacii bidix dhinacanuu noqonayay dhinacii markaa midigna waa dhinacan galbeed buu noqonaya albaabkuna markuu masjidka intiisa kale kusoo furnaayo halkaa rasuulka ilaahay kaba soo baxayey waana halkan imika rawdadu ay tahay halka qabrigiisu yahay rasuulka ilaahay ma halka rawdadu tahay waa qabrigiisu halkuu yahay dee masjidku markaa aqalkii wuxuu ujeedayaa dhinacii galbeed waayo masjidkii san usoo dhisan yahay xaggeena usoo dhisan yahay dhinacii bidix bay kaga yaalaan ama dhinacaasay kaba sinaayeen albaabkiisuna xaggii masjidka iyo xaggan rawdadu tahay buu usoo baxaya markaa waa xaggii galbeed buu deeta uba jeeday oo taasaan arkay buu leeyahay albaabkii caaisha inuu xaggaa ujeedo kolley albaabada kalena de waa siday ahaayeenba فإdا huوa مستqبل adigu bal markaa tay maxaa inooguma sugan bukhaarina waa kan soo saaray sanadkuna waa sanad صaحيixa lakiin waxa weeye waa mursale ogow oo dee imika da-ud wuxuu inoogaba waray waa ninka lakin de waa wuxuu arkay oo imika halkan maa xadiiث marfuuع inoo soo warinayo sanbu marasiisha abu daud ugu soo arooriy taabiciya warinaye lakin waa wixii arkay waa mushaahadadiisii oo imika xadiiث rasuulka ilaahay axaadiiثiisa janib waa soo gelayaan oo ah rasuulka ilaahay aqalkiisu suu ahaa beydkiisu oo de ay kaba muuqato si aanu adduunyo dan uga lahayn qurqurxinteed iyo dhaldhalaalinteed iyo aqal waasicinteed iyo weyneyntii iyo waxyaalahaas ee ugu kaaftoomayeen waxaa dee kulaylkii iyo qabowgiiyo kaba celinaya ay hargelayaan ishii dadkana kaba asturaya ay kuba kaaftoomayeen u jaanibka aanu rasuulka ilaahay ugu ihtimaamahayn way noogu sugantao markaa xaggaas laakiin bal arrinku waa dee ninkan taabiciga inoo warinaya waana wixii u arku aqaladii ugaba muuqday وبسند عن عبد الله ti baan kuba jirnaa isaguna waa aثar kale aثartaa maanta inagu badan sanadkii hore oo marka haddaan sanadkii si ku socdo waa محamed iبn mqatil عan cabd للahi بn mbarak baan odhanaya bukhaarina markaa mحamed iبn mqatil buu kaba warinaya qaala أخبرنا علي بن مسعدة عن عبد الله الرومي قال دخلت على أم dلق فقلت ما اقصر سقف بyتk بyتki hذا حgga سندka cali ibnu mascadata waxaan filayaa dee imaka inay nooguba horeyso cali ibnu mascadata waa nin adigu kolley abu xabiib kunyadiisu ay too reer basre ahaa waana nin atbaacu taabiciintii raggii uu waaweynaa kaba mida albaahiri aymo kala duwan baa daciifiyeen laakiin dayaalisi iyona way tawhiiqiyaan ibnu maciin iyo abu xaatim iyana waxay kaba cabiraan cibaaro an laysa bihi ba'so waa nin adigu bal waxaan leenahay mukhtalufihiyo saa daraaddeed buu xaafid muxuu kaba cabbiray arrintaa inay eg umuurahan in marka la eego tadciifka ragga iyo tawhiiqoodu waa masaa'il ijtihaadiya weeye oo san dee masaa-ishan kale ee fiqiga furuucduba dadka mujtahidiintii aragtidoodu ay kuka isku khilaaftay masaladii dee ay aqwaal kala duwan u yeeshaan ayay markay noqoto ruwaadan inna masaa-isheedu xagga marka la eego tawhiiq iyo tadciif ay u tahay masaa'il ijtihaadiya oo keenaysa iyadoo shuruuddii guud ay isku waafaqsan yihin ay shardi iyaga u tahay raawigan inay cadaala u sugnaato dabdina uu leeyahay marka uu waxa weeyaan dee xadiidkiisii la aqbalayo ayaa laakiin haddana maxaa ah dee ragga qaarkood cadaaladoodi iyo dabdigoodii waa wax muuqda oon la iskuba khilaafahayn ragga qaarkood cadaalad la-aantood iyo dabdi la-aantoodna waa wax muuqda oo iyadna dacfigoodii aanay iskuba khilaafayn ee dee raggaa dhexdhexa inta badan hadalkani kuba yimaadaayo dee barkood markaa ay arrinta noqonaysa ijtihaadkii talow cadaalo heerkii aan ka doonaynay ma wada buuxiye bal cadaaladii haddii lasoo dhaafo inta badan ragga saduuqa idhaan waa wax u sugane dabdigiisu dabdi adag ma yahay oo kolkol marka la arkay isagoo axaadiis warinayo axaadiistii warinaya dad kaleo lagu kalsoona ay la wariyaan kolkol si ka duwan kuba wariya qalada ay ka dhacaan qaladkaasi muahir ma yaho dabdigii miyuu baabiinaya mise weli de waa kolley nin kastoo xifdi badan qalad waa ka dhacaa oo ruux la odhanayo qalad waa ka beri iyada taasi ma jirta waa waxyaalaha kol hadduu riwaayo badana leeya la yska dhaafi karo bal marka waxaan leenahay tawsiiqa dadka iyo tadciifka rijaashu waa aad buu u ballaadhan yahay de waxaana la idhahaa xagga rijaashu marka la eego cilmiga xadiidka waa barhki oo cilmu rijaal waa nisfu cilmi lxadiidi weeye xaggaas markaa taasi maxay keenaysaa axaadiidda nafteeda markaan la leeyahay de xadiidkani waa saxiix iyo xadiidkani waa daciif in iyaduna waa masaa'il ijtihaadiya oo iyadna la iskuba khilaafi karo xadiis baa dee raawigiisii u arkaya nin inuu nin siqa ayoo dabdigiisuna fiican iyo cadaaladiisuna ay toosan tahay cillo kalena aanu lahayn oo uu tasxiixinaya nin kaleo aimadii kamida ayaa wuxuu arkayaa ninkani inaanu heerkaa gaadhsiisnayn heerkii gaadhsiisnayn oo xadiidkii baa dhici karta inuu daciifiyo markaa markay noqoto tawhiiq markaa aaad tasxiixulaxaadiis iyo tadciifkeeduna iyadna waa umuura ijtihaadiya oo ay keenayso andaartu inay isku khilaafto markaa baan leeyahy ninkan waa mukhtalaf fiiha xaafid ibnu xajarna cibaaro uu raggaa inta badan kaba cabirayo saduuqun lahu awhaam waa nin run badan laakiin qalada waa leeyahay markuu wax warinayo taas buu kaba cabiray bal ninkan baa waxaan leeyahay kitaabkeenan xadiidkan buu ku leeyahay wax kale kuma laha kitaabkeedna xadiidkana ku leeyo abu daud m bukhaari kaba wariyey waxaa kaloo wax ka wariyey tirmidi iyo ibnu maaja iyadoonu dariiqan ahayne laakiin uu markaa ka warinaya can qataadata can anasin qataada can anas xadiidku warinayana waa xadiidkan dadku ay wada maqleen ee kul bni aadama khadaaء وkhayr الkhadaaئiina tawaabuuna waa abu daud iyo mayo tirmidi iyo ibn maaja waana xadiidka keliya uu ku leeyahay waa xadiidka keliya iyagana ku leeyahay xadiidkaasuu wariya isagoo qataada ka wariya qataadna asagoo waa kul bni aadama khadاء وkhayr الkhadaaئiina الtawaabuun isagu tirmidi xadiidka waa wuxuu ka cabiraa xadiiث غariib laa nacrifu ila min xadiiثi caliي bni mascadata can qataada waa siu ka cabiro mana taxsiiniyo ee waa xadiid غariib aho dariiqaasu mooyaane cali can qataada mooye meel kaloon kaba garanaynaa maba jirto kolley albani labada kitaabba hadday tahay ibnu maaja iyo hadday tirmidiba tahay tacliiqa uu ku leeyahay xadiidka waa xasan buu idhahaa waa xadiidkan baan sheegaya kul bnu aadama khadaaun wakhayr اlkhada waa xadiidka labaad ee kale kutubtaba ugu sugan macnaa kutubta guudaad xadiidkaasna labadaa kitaab buu ugu suganyay kitaabkeedna xadiidkana ugu sugan cali bnu mascudata waa nin saabicaan ninka ka dambeeya cabdullaahi arumi kolley intaa magaciisa maba dhaafinayno kitaabkeennan unbuu kuba sugan yahay cali bni mascuud un baana wax kaba warinayo markaa taaj majhuul baaba laguma tirinaya xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa maqbuul min ahalita malaa cid kale oo lee la wadaagsataa jirte waa maqbuul waa taabici dhexe wey ama umudalqin iyadna waa taabiciyad un waa taabiciyad weliba taabiciyad weyn weeye laakiin intaa wax dhaafsan oon kaba garanaynaa ma jirto laa yucrafu xaaluha dumarkana horta waxaaba la yidhaha dumarku inta badan dumarka la dee waxyaale ay kuba yimaadaan jaala u badan waxa kuba yimaada waayo lama hayo naaga laleeyahy waa beenaalo waa beenaalaya raggan ayay ku badayi dee waa in la yidhaha hebel kadaab buu hayo beenaaluha ama been lagu tuumaya iyaga jaanibkaa ma jirto oo mid laleeyahy waa kadaaba ama mutahama bilkadib ee laakiin jahaalada badan oo dee jahaalada iyagii kuba badan haddaba mudalqa waxaan leeyahay laa yucrafu xaaluha arrinkuna athar baa inoo soo socdee wax kaloo xadiis marfuuc inooma soo socdo wuxuu yihi markaa cabdullaahi arumi dakaltu calىa umi dalqin faqultu waxaan idhi ma aqsara saqfa beytika alla gaabana saqafka aqalkaagani aqalkaagani saqafkiisu gaabana maxaad isaga sare u qaadi weyday buu iyadii ku leeyay qaalat waxay tihi ya bunaya inankaygiyo ina amiira اlmuؤminiina cumara bn اkhadaab amiirkii mu'miniinta cumar bn اkhadaab radia allahu canhu kataba ilaa cumari dadkii shaqaalihiisa waa waaliyadii gobolada joogay iyo magaalooyinkaee maamulayaasha kaba ahaa ayuu u qoray waraaqa oo wuxuu yihi allaa tudiiluu ha dheeraynina bina'akum dhiskiina oo dhiskiina saraha u qaadno ha dheeraynina fainaa min shari ayaamikum dee markaa ay noqoto in dhir dhis lagu tartamo oo ninba doono ka kale inuu kaba dheereeyo saa la ysugu faano waa arrin madmuum oo waaba taasna calaamaadkii saacaddan marka hore xadiidkeena kuba soo maray ayaamaha ataa dheeraynaysaan ee waxaa ku tartamaysaan ayaamihiina kuwa ugu xun weeye macnaha ujeeddada ruuxu halkuu camal saalix oo kale iyo khayr kale kuba dadaali lahaa hamigiisu markuu noqdo dhis iyo qurxintii iyo dheerayntii dee waxa weeyaan wixii kalena waa ka jeedsanaya min shari ayaamiku saasaa cumar yidhi saasaan aqalkayga u gaabiyey bay leedahay aqalkaygaan u gaabiyey qawman bana weli waxay noo socdo dhiskii iyo umuurihii baan kuba jirnaa bal ciddii wax dhistay waayo dee dhiskii ruuxu meel uu kuleylka ama xarigan iyo berdigan kaba gala ama uu ku asturnaado waa wuxuu u baahan yahy bal daruuriyaadkii nolosha ayay taasi kaba mid tahay daruuriyaadkii xayaatada ayay kaba mid tahay maha waxyaalahan in la leeyihi taas in ha shaqaha kuma yeelanina ee wixii muhimku waa tadaawulkii iyo tafaakurkii iyo umuuraha caynkaas iyo in hamiga iyo fikirka jaanibkaa noqdiyo in lagu tartamo taas weeye waxaan dembigu kuba yime wixii kale laisuma diidayo haddaba bal ciddii wax dhisay xadiis buu inoo keenayaa wixii kuba yimi baabkiiba xadaثna سulayman بن xrb qal xadaثna jrيir بن xaazim عan الأcmaشhi عan slm بn shuraxbiila عan xabata bni khaalidi وasawaaء bni khaalidi waa laba noo walaalo asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mida xadiidkan baanay leeyihin oo labadooduba marka la eego xadiidkan bay leeyihin wax kale iyada ma hayno labada nin ee de xabat بnu khaalid iyo sawa بnu khaalid ama ninka kaba horeeye salaam ibnu shuraxbiil kunyadiisana abushuraxbiil baa la yidhaha waa nin taabiciyo xaf ibnu xajarna maqbuul uu kaba cabiray waa dadka aan axaadiis badan lahayn wa xadiidkoodii looga tagaana aanu jirin weliba cidna ay la warinayso cidi ay la warinayso bukhaari baa kitaabkeenan adab wax kaga wariyey ibnu maajana uu ka wariyey labada saxaabina waa intay wax ugu sugan yihinba waa xadiidkan oo dee labadaa kitaab kuba sugan ibnu maajana waa kaba wariyey walow ibnu maaja in yar uu ka dheera xadiidkooda xadiidkiisu intane annahumaa labadaasi ataya nabiya salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay bay u yimaadeen walxaal huwa isagu yucaaliju macnaha yucaaliju de waa uu ka shaqaynayo oo dee xaa'idan gidaar aw binaa dhis lahu isaga usugnaado macnaa dee waxa weeyaan waa dhiskaa mutawaadicaynu soo marnay iyo ti ayuu wax ka qabanayay mucaalajadu waa taasu waa islaaxiisii iyo hagaajintiisii ama dhis isagii usugnaaday markaasay faacaanahu way u kaalmeeyeen oo ujeeddadu way la qabteen oo labada nin ee walaalo ahaa rasuulkii ilaahay bay taas uguba kaalmeeyeenoo ibnu maaja baa wuxuu ziyaadiyey inuu ku yidhi walaa tayasa min arisqi maa tahazazat ru'uusukuma faina alinsaana taliduhu ummu axmar walaysa calayhi qishru uma yarzuquhu llahu caza wajal ha ka qusanina risqi intaa madaxiinu dhaqdhaqaaqayo intaa nooshiina ilaahay baa idin arsaaqayo way risqi ha kaba qusanina islaamku iyadoo waxba aanay korkiisa saarnayn bay hooyadii dhashaa markaasaa ilaahay arsaaqa dee haddaba risqi ilaahay waa kaa socday inta aan nooshiinba ee risqii laydin qoro weydin heliya haka quusanina macnaa wax kastoo idinkuba yimaadaba bal taas baayo iyada kani xadiid marfuuc inooba yahay kolley dee ninkan ninkaasun baaba inta kale waxaan leeyahay waa dadkii hiqaada ruwaadda axmeshun baa nin keligii wax ka wariyay shuraxbiila xaafidna dee maqbuul buu kaba cabiray macnaa ujeedadu mutaabaca markay jirto ee bal xadiid markaa maqbuul noqon be xdثna dم qاaل xadثna شhuعبة عaن iسmاعيل بن أbي khالd عaن qays بن أbي xaزimi qaaل dadkani waa dadki aan soo wada aragnay weliba marar aan soo aragnay wuxuu hi qays بن أbي xasim taabicigaa weyne dee taabiciga dabqada koobaad bee taabiciinta qaala dakla tobankii jannada loogu bishaareeyey waxbuu la wada kulmo wax soo wada gaadho waa keligii baa la idhah dabqadaasi daklnaa waxaan usoo galnay calىa khabaabin khabaab ibn larat nacuudu xaal aan booqanayno uu xanuunsanayey walxaal qad igtawa uu iskubay oo sabca kayaatin toddoba gudniin adigu xanuun baa kuba yimi ku dheeraaday markaasaa dee dawa ahaan buu isu gubay oo ilaa toddoba meelood buu iskaba gubay malaa xaggan calooshiya taas ah saxaabiga taas weeye ayaa me waana saxaabi markii horena dee dadkii islaamka u degdegay reer maka ma ahayn waa la deganaa nin qaynana waa ahayoo biraha iyo seefaa samayn jiray bal haweeneydii lahayd baa inta meelaha lagu xidhaa madan ayaa loo caddayn jiray si uu diinta ugaba noqdo dhabarkiisa unbaa lagu baktiin jiray madanihii caddaa taasoo dhabarkiisa nabaradaasna kamay hadhin adigu bal waa iskubay xanuun daraaddeed faqaala wuxuu yidhi ina asxaabanaa asxaabta iyadii aladiina asxaabtaasoo salafuu tegay waad asxaabtii ama waqtigii rasuulka ilaahay dhimatay waayo xadiidkan riwaayadkiisa qaarkood wuxuu soo qaaday muscab ibnu cumayr oo u yihi kafan baa loo waayeyba waqtigii uxud markii laguba dilay oo dee kamarada keliya ayuu hayso tiyey madaxiisa haddii la qariyana mijiisa muuqanaya mijaha haddii la qariyo dhinacan dambena ama qaarka dambena madaxaa muuqanayayba haddaba asxaabtayadii tegey mado way tegeen walxal lam tanqusum aanay nuqsaamin addunya addunyadu macnaa shay-an oo ajrigoodii oo dhan bay tegeen oo dee iyagoon wax ay futuuxaadkan soomay gaadhin xoolahan meel la kala dhiga la waayey soomay gaadhin iyagoo sii jihaadkii iyo markaa ku jira dhibtaasna ay jirto wax lagu kafnay barhkood looba waayey wax la cuna ay kolkol aan lababa helahayn ayay dhinteen oo ajrigoodii oo dhan buu leeyahay macnaa xaggii ajrigoodii wax loo soo dedejiyey oo lagu tiriyey ajrigoodii oo loo soo dedejiyey iyagoon aragba ayay dhinteen ajrigoodina dhan yahay waina anagu asabnaa waxaan asiibnay ma laa najidu waxaanaan uhelayn low isaga mawdican ila turaab waata aynu soo maray inuu dhis dee waxna dhisayey cid mooye oo cid waa marka bal laftii marka la eego qolooyin kale xadiidka wariyey oo bukhaariyo dee ila turaaba awil binaa lafti saasay ahayd ama dhis mooyaane oo dee xoolaan haynaa markii dambe futuuxaadka ay bateedna xataa ciddii aqbalaysayba way yaraatay waayo waqtiyadoodii xataa ninkii xoolo lahaa dee dadkii baahnayd baa badnayd oo waqtigaa horeo aqbalayay waqtigan futuuxaadkii baa batoo nin kastaba halkiisii baa loogu geeyey oo caddihiisii ku helay dee damac uu ku jiro mooye ninkii wixii la siiyey kuba qancayana waa kaaftoomayba waqtigii khilaafadiira cumar ibn اkhadaab intii ka dambeysay cumar ibn khadaab iyo wixii kaba dambeeyey waliba isna qaybihiisii dambe haddaba wuxuu leeyahay inaan dhiskaa gelinna mooyaane meel kaloon dhignaba waa jirta waayo riwaaya macnaha waxaydu waxaa garanaya waktigii rasuulka anu rasuulka ilaahay laba joogo hal dirhama aan lahayn imakana aqalkayga dhinaciisiiba afartan kun oo dirham yaalaa buu leya halkan kumayeel dirham ayaa meeshan yaalo inaan w meel aan aanaan uhelayn meel aan dhigno oon ciidda ahayn iyo dhis inaan gelinaba kama dhigayna inaan aas un kenzi kama dhignaba taas waayo lafdiga albinaa baa soo arooray walowlaa ana nabiya salى اllahu alay waslm haddaanay jirin rasuulka ilaahay nahaana inuu noo diiday an nadcuwa inaan ku ducaysano bilmowti geeri la dacawtu bihi oo dee rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa nahyey ruuxa dir iyo dhib haysato daraaddeed inuu geeri ugu tamaniyo mar tamani inuu jeclaysto dee inuu ka ducaysta ku ducaysaano waaba marxalo dambe oo inuu ilaahay baryo inuu nafta kaba qaado waayo ruuxii mu'minka ahaa cumrigiisa dheeri wanaagu buu sii siyaadinayaayo waxaa dhici karta inuu dembi markii hore aanu ka toobadkanin ka toobadkan oo khayr bay taasi u tahay inuu camal kaloo saalixa sii la yimaado waa ajri uba kordhaya marka cumrigiisa dheer wanaagun buu uba kordhinaya dee arrinka kalena maxaa ku sugan oo waa dhib haysato waxaan waa isagoo qadarkii ku raali noqon waaye ama ku sabir waaye u adkaysan waaye iyo ka cadhaysan taas baa waxaan dee isaga ku yimi ayuu ka dooranayaa inuu dhintaba wax isaga kuba yimi marka waa sabir la-aan iyo sakd cala almaqduur iyo umuuraha caynkaasay taasna xambaarsan tahay iyo mujaanibkaas haddaba rasuulka ilaahay waa noodi haddaan intaasi jirin ilaahay baan baryi lahaa buu leeyahy inuu dee ruuxdayda qabto nahana nadcuwa bilmowti la dacawtu bihi markaa xagga imika tii horena rasuulka ilaahay waxbuu dhisaya dee wixii loo baahnaa ee dee isaga loo baahnaa taas laysuma diidayo bal ruuxiina waaba laga ajri siinayaayo laftii abu daawud wariyo xadiisa nasaha ama ina kula binaaءi wabaal calى صaaxibi ila mala ila mala ila maa laa budda minhu wey waa waxaan laga maarmahayn ee uu ruuxu u baahan yahay rasuulka ilahi taasuu laba yimi isaguna waa kan le dee xoolahan hayno inaan halkaa dhigno mooye meel kale si kale dadkina xataa intoodii badnayd way kaaftoomeen oo maba aqbalayaan waktigaasi uma ataynaahu qays baa le waxaan u nimi maratan ukhra mar kale markaa hore dee xanuunkan iyo umuurahaasum buu sheegtay xoolo badanna inay jiraan mar labaad baan u nimi walxaal wayabni xaydan low aqal uu leeyahy isagoo dhisaya ama gidaar uu leeyahy faqaala wuxuu yihi sidaan markii dhaweed soo marray wey ina almuslima ruuxa muslimka yuujaru waa laga ajirsiinayaa fii kulli shayin shay kastoo yunfiqu u bixinayo u la baxayo ilaa fii shayin shay un mooye yajcaluhu fi turaabi macnahu fi lbinaa wey uu ciidda yeelayo dhiskan iyo taa uu yeelayo waana lafdigaanu soo marray waana xadiid inoo sugan sanadkuna waa sanadkaa saxiixa xadaثna cmar qaal xadaثna abi qaal xadaثna acmashu qaala kale in badan baan malaa soo yarwoodooday hebel waa hebel iyo hebel waa hubel cumarkan iyo aabbahan iyo cid xusuusanoo wax ka sheegi karta may jirtaa cumarkani waa in ayo aabuhuna de yuu noqonaya kole di isaga in ayaadii la helay dee aabihina waan helaynaa wax sheegi karaa cumar ibn xabs aabihina markaa muxuu noqonaya xabs xabsinayo ibnu nacam sax wey waa cumar ibnu xafs abin oo xafs ibnu kiyaas weeye qaadi qaala wuxuu uhi xadaثana alacmashu qaala xadaثana abusafr saciid ibnu yuxmid baa la yidhaha can cabdillahi bni camrin qaala mara nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa soo maray oo na soo maray wey walaal wa ana anugu walxaal ana uslixu aan hagaajinayo khusa lana waa buol iyo aqal yaroo noo sugnaaday maha aqal weynba oo waxyaalaha laamaha nakisha ay ka samaysan jireen iyo sarabtaas oo kale kaas baa khusigu yahay haddaba anoo kaas hagaajinaya ayuuna soo maray oo beytun yucmalu min alkhashab walqasab bay dhahan waa qoryo iyo dee khashab iyo qasab iyo waxyaalahaas laysu geeyaa lagaba sameeyaayo waxaa loo yidhina khus dee meelo waxaan dhis dhagaxan maaha isku dhisan haddii qorigan ama sarabkan dee laantan laantan loo geeyo kollay badnaanaa jiraya khasaaskaa uu leeyahy meelaha badbanaan baa khusi looguma magacaabay kaas baan hagaajinayay oo yar islaaxinayay ayaanu soo maray faqaala wuxu uhi ma haadaa muxuu yahay cabdullahi bnu camrin waxaad samaynaysaa qultu waxaa uhi uslixu khusanaa ya rasuul allah dee aqalka iyagan baan hagaajinayaa rasuulka ilaahay ow faqaala wuxu uhi alamru arrinku asracu waa ka degdeg badan yaba min dalika arrinkaasoo ujeedadu islaaxan khuskan aad ka baqanaysa inuu idinkuba dumo ajal hadday tahay iyo wax kaloo yimaado hadday tahay taasaaba kaba degdeg badan oo dabcanaa ihtimaam jaanibka in lagu ihtimaamtaanba ka mudanba waxyaalo dhici kartaba in ajashiinu kaba soo horeysayna kuba shuqloontaan bal taasba weeyo adigu bal waxa weya xaaidkan dumitaankiisa iyo fasaadkiisa adaad ka baqanayso waxaaba dhici karta dee in ajashiba timaado ajashi ay ka deg deg badnaatay isagoon duminoo sidiisiiba ah ee macnuhu waxa weeyaan dee kanna kolley uma diidane camalkiin iyo wixii dee kolley aydan kaga maarmahayn ku dadaalo hagaajiya weeye kaasaa malaa kaga mudanba umuurahani alamr asracu min dalik xadiiaynu hore usoo marno imaka soo celiyey waayo halkii jaarka iyo abwaab jaarka ayaa inoo horeysay kii buu soo celiyey bal sanadkii ninka keliya ama sheekiisii un baa halkaa bedelaaye sanadkuna waa kii hore wuxuu hi baabulmaskani lwaasic maskankii waasica ahaa ama guriga waasiciin u fiican dee kolley waa muriixo ruuxa in dadkiisiina waa u qaadaya isagiina waa ku asturnaanaya bal markaa taase wixii kuba yimi baabkii weeye xadaثna abu nucaymin waqabiisatu qaala xadaثana sufyaanu bal xadiidka horeynu usoo maray moxamed binu kahiir buu kaba warinayay imaka labadan sheekhe kaluu la yimi abu nucaym iyo qabiise iyo sufyaanka idlaaqayaana waa sufyaan thawri bal waqti kalean soo yar qaado imka cashirka akhirkiisii baan ku jirnaaye umuuro dee aan ku yar kala farqin karno labada sufyaane tan imaka lenin waxa weeyaan abu nucaym oo kale iyo wakiic ibnuljaraax iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo bal qolooyinka caynkaasa ee waxa weeyaan moxamed ibnu yuusuf ilfiryaam iyo waa rag waaweyn oo dee ibnu ciyoynaba laba sinaayo ragga caynkaasi sufyaankay idlaaqayaan waa sufyaanu thawri un hadday sufyaanka kale ujeedaan way magacaabaane bal waa taaso waa ragga waaweyn ee rag kale oo kala duwan oon soobaba gaadhin sufyaanu thawri iyo sufyaan ibnu cuyna soddomeeyo sanadood buu ka geeri dambeeyey labada sufyaan ay kala geeri dambeeyeene dee laba kulmoo dadkaa dambe aada u badanna way jiraan oo mar kale aan magacyo kaba soo qaadan doono iyaga kuwaas dambe en sufyaan ba soo gaadh dee ishtibaama innaga ishtibaah waa jiraya ma kala saarayno laakiin ciddii dabaqaad u taqaana iyo dadka wax kaba taqaana ee way kala socnaanayaan inta badan ishtibaah waa dadkii ninka horena soo gaadhay sufyaanka hore sufyaanka dambena sooba gaadhay labadooduna wax kaba wariya ishtibaah yimaadaay iyagana waxay eegaanba ragga waaweynee idlaaqa waa raggan dee makaan kaba tirayno warka wala qabisa ragga ka yar yar yahay in yar قال وxu hi حdثna سفyان عن حبيب بن أbي ثابت عن khmayl عن نافع بن عبدالحاrث waa صحاaبي نافعna xadيثkuna san baynu usoo maray waa رqمkii dee kolley boqol iyo لح iyo toban xadيثkii ahaabay ahayd boqol iyo لح iyo toban abwaabtii jaarka عن النبي صلى الله عليه وسلم قاaل من سعاadة المرء ruuxa liibaantiisa iyo سaعاadadiisa waxa kaba mid ah oo ujeedada eg qalbigiisiibaa degayo oo wax dhib oo isaga haystaa ma jirto taasna waxay keenaysaa inuu umuurihii maslaxadiisu ay kuba sugnayd sida umuurihii diintiisa u faaruq noqdo taa sacaadadiisa waxaa ka mid ah almaskan ulwaasico maskankii waasic ahaa waayo maskankii hadduu waasic yahay waa ku nasanaya waa qaadaya isagii ilaahay buu ugu xamdiyaya nicmadiisaasna laakiin hadduu cidhiiri kuyo dhici karto dadkiisiiba meel uu kala jeefiyo inaanu helahayn oo kale qalbigiisiibaaba tan ku mashquul noqonayo waqti wax kale iyo fikir kaleo diineed yeelan lahaa ama daaco iyo taas ayaaba umuurahan ay shuqlinayaan isaga haddaba masankii waasic ahaa iyo waljaaru saalixu jaarka fiican ee wax dhiba aanu xaggiisa kagaba imanayn iyo walmarkabulhanii-u shay kastoo tacab la-aan kuu yimaadaba hani waa laga cabiraa waa markabkii isaguna wixii la fuulaye aan gaabiskaba ahayne ruuxa aan u baahinayn kolba inuu ula dhaco dee taa kadeeday dadkana kaba reebahayne fiicnaaye ee munaasibkaa muwaafiq ahaa intuba sacaadada xadiid baa jiray in kale oo dee kan uun kolley ku dhow oo ahaa afar sacaadaday kaba mid yihin saddexood markaa maxaa kusoo biiraya almar'atu saalixa waa xadiid isaguna haweeneyda saalixada marka xadiidkaa waxaa la socday afarna shaqinimada iyo rafaadka iyo kadeedkaay kaba mid yihiin waa kadeed adduunyo ayay kaba mid yihiinoo afartii maxay noqotay aqalkii cidhiidhiga ahaa jaarkii xumaa markabkii isaguna xumaayo gaabiska iyo almar'atu suuq haweeneydii iyadna xumayd iyaguna kuwaasi waa rafaadka iyo kadeedka adduunya kamid yahay kuwana raaxada iyo sacaadada adduunya afartani kamid yahay bal xadiidkaasna waa xadiid kaloo inoo sugan bal taas kana hore inuu soo maray bab man itakada algurafa wallah subxaana watacaala aclam aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka waatuub ilayk